tan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska washington iyo sahre cidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena cawayska washington oo aan idinku hayo qodobo aada u xiiso badan aynu ku bilowna ee dhegaystayaal masayrka amaba hinaasaha badi xagga dumarkaa loo riixaa oo iyagaa la yidhaha inta badan way hinaasa kulul yihiin oo ilan xaajadu sidaasi maba wada aha oo raggaaba ka daran balse haddii aan wiilasha barnaamijka dhegaysanaya su-aashan weydiiyo weligaa adigoo guurdoona gabadhii aad sheega wadaagta lahaydeen telefoonkii ma kaa qaban weyday oo cadho dhiiggu ma kugu kacay oo ma istiri maba uga dhex dustaa telefoonka haddaba maansadan soo socota oo aan hubo inaad aada uga heli doontaan ayaa arrimahaasi iyo qaar ka sii daranba ka hadlaysa abwaan khaliif faarax xayir oo ka mida abwaanada aad barnaamijka cawayska washington ku maqashaan kuwooda ugu maada iyo qosolka badan murtidoodana ay dhallinyaradu wax badan ka faa'iidaan ayaa dhowaanta soo saaray maanse uu ugu magac daray ina macalin ciise maansadaasi markii ay soo gaadhay shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho waxaa jira dad badan oo ka soo jawaaday oo haatan waxaabay noqotay silsilad socota oo la yidhaahdo ina macalin ciise bal haddaba khaliif oo caawa marti inoogu ah barnaamijka cawayska washington ha inoo mariyo maansadaasi khaliif soo dhowow saaray aad baan kuu salaamayaa maansadu waxa weeyaan anugu markii hore waxaan ugu talagalay uun sheeko iska mala awaala oo aan ugu talagalay in in maaragtay dadku bal dee suugaanta loogu raaxeeyo lagaga qosliyo oo lagu kaftamo oo lagu haasaabo markii dambe waxay noqotay silsilad ilaa iyo afartan iyo sideed maanso oo xidhiidhsan oo inamiyo hablabale ay ka qayb qaateen gaadhay tiradeedu waxaan ugu talagalay o qura waxay ahayd un sheeko mala awaala iyo dhacdooyinka dhalinyarta waktigan joogta bal suugaantoodu sida ay tahay inaan cabiro ma garata sax sax laakiin xaggan ka xanaaqay haddaan kuu sheegay khaliifo waxa weeyaan markaad inantii aad waxaa soo xarbiya usoo martay dadkii oo dhan ka reebtee tiri kana hala hadlin kana hala hadlin aad tiri bakaylayaal agtood baan kugu aroosaya yaa heli karaa saaray miyaa bakaylaba sanad kasta maqal baan leeyahay harti ma guurtaa baan ku matalaya filika inaan leeyahay oo aan laba maqala leeyahay iminka maqalba la iskama dhiibiyo miyaadan arkin maxaa maqal la dhiibi labadiiba soodiga gawracay maaha birta ka aslay
waa ku yidhi maansadu maansadu horta nin iska hinaasisan oo dee dagaalka halkaa galay moogta marka dambe qof markuu hinaarsada aragtid hebel ay la socotay inantii markii lagu yidhahdo mid kaley meel macmacaana wada fadhiyeen sheekadu markay kugu yara qaraxdo islahadasada saabaa isku darsatid marka wa caradaa yara keenaysay laakiin dee waxa weeya jacaylku waa jacayl weyn jacayl weyn weeyaan saaray bal marka aynaan ka dilin dhegeystayaasha maansadaasi khaliifow noo bilow maansadii ina macalin ciise ina macalin ciise waxaa ka cudur daaranayaa dadka waaweyn ee suugaanta midhaha culus leh maaragtay dhegeystay inaanay fahmi karin marka la eego waktiga dhalinyarta joogta laakiin si fiican bay ufahmayaan kuwa aaladaha laysaga xidhiidho iyo facebookyada iyo isticmaala si fiican bay iyagu ufahmayaan marka waxay tidhi inantii baan la hadlayaa ina macalin ciisaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi ina macalin ciisaay mar kastoonku soo waco adigan mashquulkee malahaygu suu yahay mid kaleete inan yahay maa weelinaye macnahaaga ii sheeg ma masayr hinaasaa keligay i madax maray maadaa i hodayo ma dadaala igu habaa mar waxaan idhaahdaa mid kale ay ka guraysaa macaanowda leedahay ina macalin ciisaay waxaa marag ma doontaa maalintii dhaweydeed igu tiri macaanow maamo hooyaday oo miyigii ka timid baan ku mashquulsanaayoon la mashaawiraye miyaan adiga mooye mid kaleba ku haystaa inay been maldahan iyo kaa ahayd maqaasaar oo uu nin maal badan oo maraykan joogo macal weynku soo wacay waxaa ii markhaatiye yarta muuna gaabee minankiina joogtee muuse jaamac uu dhalay waa inan reerka u shaqayso oo filinka ila soo socotiisay inuu gabadhaa nin maraykanka kasoo wacayo meelaha aad joogtid saaray marka munagaaba adiga warka kuu sheegta ku tiri war gabadhii layn kaley ku jirtaa layn kaley ku jirtaa saare agteedaa laga soo wacayaa ma tiri waan gartay marka inantii maadaama dee runtii sheegtay waxaa dhici karta in inantii jaariyadda ahayd leeriye mawt wa siday tahay imkaaban soo watay dee soo inantaa la cayrin maayo iyo war dambe kuu keeni laakiin iyadu madan bay ka leedahay runtii aad maxbuustay maradii ka qaadee maantadanba soo eri miyay waayeysaa reer mushahaarka siiyoy maqsinada uxaadho maacuunta weelkaa ugu maydha shilimaad buu yidhi mugta oo reerkays rabtay ushaqayn kartaa inabtu haddaad soo eridid xataa mugta waa xooggeeday maalaysaa waa gartaa ina macalin ciisaay maalintii salaasada mahadgeelle adigoo la fadhiya maqaaxida macmacaanka lagu gado maqlay oo warkaa helay dharaartaan maqnaayeen ka yar baxay magaalada ninka madaxa weyn ee degan maalmo ee nuux inaad soo macsuunto oo marti qaaday lai sheeg anna maalin qura weli molo waxayma aadubinayna macalin ciisaay yidhi marka maalmo waa magaalo ku taala dalka sweden haa caasimada saxaabada dalka sweden nin laga keenay baan maqlay inay macsuuntay maogtay xaajadu oo nuux la yidhaa oo nuux la yidhaahdo ha Waa ina mid.
macalin ciisaay midka yar ee ku caankaa matalaada filmadee boodheri la magac baxay maxaad maalin iyo leyl mar kastaba ugu cataa ma og tahay se inankaa inuu laba marwaa qabo muna iyo xaliimiya mulki ina garweynana isku maalin wada furay maanoo kaleetaad ragga moodaysaa gebi anigaa miskiin oo u macaan naftaadee raggu maaha ma- wada ani waa miina-aas iyo badidood ma ma siiyo good buu yidhi raggu waa waa aniga ninka iga fiican oo iga kaa maxbuubsani ma jiro wey ahay ah marka waxaabad u muujisay inaad adiguna u damqanaysaad leedahay horarada ka joog ka joog ka joog aa raggaas weliba waan aqaanaayo qaar baa dumar fara badan soo fure
waa gartaa saaray marka facebook la isticmaalayo waxaa jira profile picture-ka waa la xidhaa marna public baa laga dhigaa moog aada iyo aad marka inanta sawir ay leedahay baan arkay oo eh, public oo dad fara badan intay galeen nin aan saaxiibanaay oo qalino la yidhaahdo uu comment ka bixinayo ma garatay qalina leeya alla waad isku dhacaysaa maasha alla way kaa dhacaysaa dahayo waxaasna ana madaxa igu xanuunayo waad ogtii haye haye wuxuu yidhi ina macalin ciisaay musawirada facebookugu jira mid baa furan doob miciyo weyn oo ku macaasho araggaa muuqaaga daawada waxaan shalayta milicsaday qalin loo mar soo qoray inan muunad laa tahay marla arag ayaa tahay dibnahaagu waa madow waa madag dhexdaaduna magacaa walaalay magashaanti baa tahay haddaad tahay marwiya xaas miyaa lagu furayaa buu leeyahay mogta wuu qorayaa comment buu bixinayaa waa gartaa mar ayaan is mar ayaan is yidhi keli bal maxaa ka galay talow qofka ma u yar dhooftaa aad feer ku miistide ama goob macsharo oo habla miiran joogaan mar sabaaxa laga dide alla hayaa haye faraha la isula tegaya haaye waa wax layskula tageen Waa waxaan gar- tidhi daa khaladkiisa maahe maa tidhaahdid inantii ina macalin ciisaay adigaa mas-uul ka ah inay maalin iyo leyl raggu kugu mashquulaane maalkayga ii qari ina macalin ciisaay ilaan waxaana qaybsami maayaane alla hayaa oo dee maadaa weli maqalihiiba bixiye goormaa maalka adiga laguu qarinayaa way soo socotaa dee so anugu uma sharaxniyo musharax mayhi waa kow ina macalin ciisaay maalmahan wadaadadu meherkoodu badayo maasha alle inantii la istaagta madaxaba mid ayaa la kacaye muxaadaraadka diinta muftiga wiilka soo dhiga mareegaha xidhiidka ee malaha jooga denmark muuqaaladiisaad marmar sheergaraysaaye muxuu naasir ku yahay maawowahaba alla inanta aad baad maaragtay u monitor garaysaa xataa kee like iyo share siisa waad waad ogtahay waxaan ogaan waa dib manaa shaqo kalaba haya waa kow ina macalin ciisaay ragga mu'alifiinta ee malmalluuqa erayada xaragaha ismahadsiyo hay kalmaansadiisiyo sahal midhaha uu qoro maxaad like u saartaa maasha allah iyo maraa waaxid waa gabay erayada macaankaa ugu muunanay saamaadaa laguu qoray maxaa adiga kaa galay murtidayda dacartee laga maalay ciinkaa ka macaan kuwoodee waxaan kaa mamnuuceed uga maagtay ii sheeg ilaan amba waan gabayahay ragga waxay qorayaan maxaad u daba socotaa like iyo alla waa gabay u leedahay iyo ma garanaysaa taasina Alla waa ilahay.
madax xanuunkeeday leedahay iyaduna alla ilaah taasi waa gar waa kugu raacay marba haddaanay kaagaba like odhanayn dee ka kale xaraga qoray maxaa dhakada ka saaray waa khalad weeyaan ha ina macalin ciisaay had maad milicsan doontaa waxaan meeris kuu qoray miyaad aragtay heestaan adig kuugu magac daray malaayiin hablood oo maqlay oo ka helay baa mid kastaba waxay tidhi yaa maalin iga dhigay inantaa milgaha gabay murtida iyo weedhaha loo hurayo miidee u godlanaya maankee sida mayga roobkii maskaxuhu u darareen heesaha kuu sameeyey baa hablihii baa isku haystaba ina macalin ciisaay kuu maaro waaye ma inaan walaashay muhaajiro mujaahida kuu sheego ina mahad oo ay mar iyo laba madaxaa ku jiido mooyaha tiftiisa iyo maqli kugu garaacdo dadku ila maqlaan oo dhalinta iyo magaaladu nagu maadsadaan buu xalku kuula muuqdaa inan walaashayaa ku dirayaa markana waxaan leeyahay dee anigu inan taasaan kugu soo dirayaa haddii aad filimka joojin weydin oo dee meesha jacayl baynu joognay iyo gabadha iyo telefoonkii qaban leh xaggay walaashaa u rufaysaa meesha soto qaraafiic la iskula baxay waa loo baahay hadii hadii maaragtay xaajada igu adkaatay inaan inantaa u diroon idhaahdo weliba aad bay dagaalka u taqaanaa inantaydu dee wataa malqaacad iyo maaragtay maqli la kala daashay yihiin ha waa loo baahan yahay de waa xoogaa wa- adiga wana- wanaag wax lagu fahmi waayo j- dagaalkaa xoogaa halkaana laga miisaya kowda bal hadda ka wadkaana waankaa waxaan marayaa ee sidii gabagabadii iyo sidaan rabay inaan u guursaday iyo aan sideedii ma guursaadahaydee dhegeyso waxaad tidhi xiiqaye bal qushiye maaragtay haatana salka dhigno ha ina macalin ciise ayaa maqasha labadaa ee maalba noo halay adigaa mutaystee kugu dhaha mid dooroo macaanay ku dhaafsadaad muraaqa faraxdide midda kalena kugu dhaha meerkaaga weeyaan aad sii mabsuudide ina macalin ciise ayaa labada maqashaa martisoorka ehelkiiyo ku macsuuma xididkaoo isku maalin noo qala dabadeed magaalaba inta maalin kaa raraa labadeenna mooye miyi aan insaan hore mar horeyta soo degin oo geed magooliyo midho aya lahayn doog meel abaara kula dega buu yidhi anuu dee cidladaasaan la degay insaan layla arkin be oo aan telefoon iyo internet iyo waxba ka jirin ma jirto Waa no hello.
wax dambe oo like la saaro no hallow weeyaan no hello weya laakiin khaliifow dareerkii waad ceydhaysay marka horeba labaad lahaydeen labaduna waa maqalo xataa xoolo waaweyn nin walba wuxuu haysto wax ku doonaya anu waxaan idhi waa ti aan marka dambena maanta dambe aad jirtoon leeya maalkay waa loo nafta sacayl baan ku casuumayaa hantidu waa iska dhamaanaysaayoo waa warqada way kusoo gelaysaa kaa baxaysaa de khaliifow horta maansadan sidan horeba u sheegay dadkuna aad bay u xiiseynayaan dee barnaamijka caweyska washington in silsiladaasi ina macalin ciise ay toddobaadyada soo socda ay si xidhiidha uga dhagaysan doonaan haddii ilaahay awoodda lehi uu ogolaado bal hadda wiilashaa kalena iyagana waxaan rajeynaya inaynu maqli doono waa hagaag haatanna waa dhinacii halabuurka iyo heesaha waxaa inoogu martiyaa fanaanada nasteexo ciise xirsi nasteexa indho ugu horeyn nasteexa aan soo dhoweeyo qaybta koowaad ee waraysigeedan oo aynu dhowr heesood oo aan kala dhicinna ku maqli doono nasteexo kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington waa dhawahay sahra waana mahadsan tahay sina waa salaamaya annaguna waanu ku salaamaynaa walaashay nasteexo dalka norway baa degan tahay imise sannadood baa deganeed norway norway waxaan deganayaa hadda saddex iyo toban sano waxaan deganaan jiray oo yaraanteedii aan kusoo koray wadanka finland magaalada eh, turku En waa ka guuray caasimada usoo guuray marka helsinki aan kusoo barbaaray Eh, waxaan kasoo tegay labadii kun iyo labadii waan gartay e marka runtii qurbaha wax badan baad joogtay e waxyaabaha xusuustaadii yaraantii En soomaaliya de markaad joogtid waxaa dhici karta inaad free iska tahay oo meeshaa rabtid dariska xaafada aad la wareegaysid oo cunto la socolaysid oo saaxiibada aad dugsi qur-aan tegaysid oo gabdho badana saaxiiba yeelaysa dariska ay wada taqaanid mhm laakiin een, wadanada qurbaha waxaa dhacdaa markaad yara yar tahay guriga markaad qadaysid waxaa lagu leeyahay orod banaanka soo ciyaar waan garta banaankana meeshaas banaanka aad tegaysaa maanta wiifogaasaa koraysaa soo ciyaartaa soo laabanaysaa cabsiyaa soo doonanaysaa cuntaad cunta dara waad laabanaysaa siidkiina waa la isteexiyaa halkaas intaas ciyaarta ku hasaa laakiin waxaa ka fiican oo aan aaminsanahay inay tii wadankeyga iyo tii afrika ay ka qurux badan tahay e dabcan meelahan maraykankeenu joognana maba baxaan caruurta xataa looma ogolaado inay banaanka kusoo ciyaaraan wiifowga aad baa caruurta loo ilaaliyaa xaggan maba loo ogolaado inay keligood baxaan weliba xagga Aad, yurub taaba nagaga wanaagsan xorriyada banaanka ay caruurta Aad, ku ciyaarayaan ilaa ilaa xad weliba scandinavia ilaa finland way kaga ingiriiska ingiriiska laftirkeeday kaga fiican tahay xagga ilmaha waa safe ilmahaaga banaanka u diri kartaa way soo ciyaaraya way soo laaban ilaa hadda waa sidii wow waan gartay nasteexo e marka adigu soomaaliyaad ku dhalatay soo maha intaanad iman qurba waxaan ku dhashay dowla deegaanka puntland eh, magaalada garowe waxaana keenay walaalkay ila dhashay oo iga weyn faamilka wiilasha reerkeena ugu weyn baana keenay waxaanu ahayn toddoba caruura laakiin wiilka na keenay mid baa kasi ka yaraa kii ka yaraa baa na keenay annaga isagana kaa weyn baa sii keenay saas darteed toddobaanu ku nimi marka dagaaladii markay soomaaliya ka dhaceen dagaaladii wallahi dagaal animaa soo arkinin dagaal dhamaanaa soo arkin ethoobia nala keenay ethoobia to finland bay ahayd waan gartay intaan dagaaladaba ka hor baad soo baxdeen ha marka waalidna nalama socon hooyadii anoo yaray dhimatay aabahayna soomaaliya u joogay saasaan kusoo dhoofnay waan gartay e nasteexo marka la eego qof muddada intaa la qurbo joogay haddana af soomaaligiisu sidaa u fiicay welibana suugaantii qayb ka qaadanaya oo heesaa ah oo fanaana runtii waa waxyaabo aada ugu yar dadka soomaalida markaad eegto maxaa kuu suurtageliyey baad is leedahay in dhaqankii soomaalida iyo afkii soomaaligaba aad sidaas u haysatid ilaa hadda waa horta dadku isku mid ma aha aniga nasteexa ahaan haddaan kaaga sheego tayda waxa weeyaan horta soomaali markaa cunug qurbaha imaanaya markaa yaraanteeda fila imaanaya magacayda sida loo qoro ma aqoonin af soomaali laakiin lagu hadlo perfect baan ahaa af soomaaligayga aada buu u fiicnaa ilaa haddana af soomaaligayga ma iga tegin waxaan aaminsanahay inuu af soomaaliga ka tegi karo ama soomaali la bari karo cunuga halkaa ku dhasha ama cunuga baby ahaan ku yimaado laakiin cunug sideed jira oo wadanka yimi af soomaaligiis af soomaali fiican ku hadlaya haddii uu haysto faamil fiican oo af soomaali mar walba kula hadla iskuulka uu dhigtana calishaan xiisado laga siiyo soomaaliya qoraalka la baro u malayn maayo inuu soomaali ka tegayo isaguna uu soomaali jecel yahay waan gartay waxaan naseexo fanka iyo suugaantaan igu jirtana waa waxaan anuu ilaa yaraantayda jeclaa gabdhaha iga waaweynaa gabdhaha iga waaweynaa baa fanka xiisayn jiray heese dhegaysan jiray kuwaasaa la dhegaysan jira aniguna waan gartay marka adigu intaanad heysin ka hor meelaha marka dadku iskugu yimaadaan ma heesi jirtay mise ilaa aad fanaanad noqotay arrinkaasi adigunbuu kuu kaydsanaa waan heesi jiray waan jeclaa laakiin se wax banaanka aan usoo bixin jiray ama aan dadka maqashin jiray may ahayn laakiin guriga markaan joogo walaasha dhegaysanaysa heesaha aad baa ugu raaxaysan jiray e nasteexo inta badan waraysiyada waxaa laga bilaabay heestii kuugu horreysay balse waxaan jeclahay hees iyadu saacado yar uun ka hor soo baxday oo aad adigu ku luuqeynaysid oo la yidhaahdo e, daayo jacayl bal heestaasi dhaayaha ayaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno w- en, e, dhinaca suugaanta waraysigeenan heestaasi waa hees cusub waxay soo baxday maalintii khamiistii e, ahayd sagaalka bisha abril bal heestaa taariikhdeeda iyo ciddii ku dhiibtay cidda erayadeeda leh haddaad nooga yaro sheekayso heesta dhaayo jacayl waxay soo baxday exactly maanta waxaa iskale miraha abwaan da-yar oo degan north america ohio columbus maxamed burhaan laxankana dabcan waxaa iskale fanaanka weyn marna laxamiistaha ah waa jooqle jooqle jaamac yaar jecel Mhm.
muusigana muusigana waa cabdiwahaab internaji bal e, inu heestaasi inaga iyo dhegeystayaashuba ku wada nasano E, nasteexo dabcan heestan waa hees aada iyo aada u qurux badan e, dhinaca kale aynu usoo yaro noqono bal waraysigii e ma fiinland ayaad kusoo bilowday fanka mise waxaad ku bilowday dalka norway ee aad hadda degan tahay finland baan ku bilaabay laakiin finland markaan heesayay anigu ma ahayn fanaanad heeso gooniye leh ama maxaan ku dhaha fanaanad soo caanbaxaysa waxaan niyadda ka jeclaabay ahayd dabcan mar walbana waa ku hamoon jiray inaan one day stage koro oo aan ka heeso laakiin adi last three years ama four years baan videoyo iyo sameeyey heeso laakiin way jirtay dee markaas heesa aan qaqaadi jiray oo marmar aroosada ama xalfad ama meel isbashala aan tago aan ku tuuran jiray xalxab u cataa waa gartay absolutely waa run waa gartay nasteexo e, heesihii baynu haddana mar kale ku noqonaynaa hees wax jirta aan aada u jeclahay oo e, anigii dabcan inta ila dookhihiba oo aad wada qaadaan axmed seki heesta waxaa la idhaha kugu baraaray Mm.
bal hadda heestaasi kulaylkeeda iyo sida u shidantay waanu aragnaa e, siday ku timi yaa erayadeeda leh heestaas em, dabcan waxaa iska leh em, codka em, aniga axmed saki waa wada qaadna Em, miraheeda iyo laxankeedana waxaa iska leh abwaan weyn oo degan wadanka sacuudi carabi ah Em, oo la dhaho abwaan og Mhm.
Em, waxaan heestan musigeeda tumeeya axmed weli furunleh Mhm.
Em, heestana waxaa ra'yigeeda lahaa oo iila yimid axmed saki oo abwaanku uu soo siiyey Em, deedna markii aan heestii arkay miraheedii abwaankiina uu ka helay codkayga iyo dee aqoon iskumaan lahayn abwaanka madaxiisa aan isku baranay Mhm.
heesta saasay kusoo baxday waana hees aad u macaan
uralaydi sheekhiyo bixin duulaayo xeen oo beri jamaado xooluhu barqanaya oo beri jamaado xooluhu barqanaya jacaylkii burure oo sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure kugu banaaray daa'imada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada kugu banaaray daymada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada
aada iyo aad heestaasi waa waxaa la odhan karaa waa baarka heesahaagay ka mid tahay inkastoo heese dhowra oo wanaagsan aad leedahay waxaynu soo gaadhnay nasteexo ay gabagabadii barnaamijkeenan caweyska washington waxaan jeclaan lahaa inaynu dhegaystayaasha ku dhaafno heesta xujo oo aad qaaday sidaan filayo sanadkii labada kun iyo saddexiyo tobankii tan iyo toddobaadka dambe intaynu kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
عشت تحير ملد أهلي فجأة
barnaamijkaasina gabagabo wuxuu yahay idaacaddayadii habeenimo oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ayaad ka dhagaysanayseen saare cabdi axmed anigoo ah iyo haaruun macruufba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
सफर करा चले सफर करा